Hoos dhac ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha lagu iibiyo degmada Bulaburde. Waxaa loo sababeynaya hoos dhacan roob la'aanta ka jirta dalka, taasoo saameyn ku yeelatay xoolaha iyo daaqii oo ay waayeen. Arrintan waxaa ka hadlay oo warbaahinta uga warramay dad ku sugan degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan.
waxaan ahay dalaaleyn dalaalayda geela ee suuqa buulo burda ganacsiga suuqa geela marba waa iska nuuc xiliyadan abaaraha iska jiro xooluhu xaaladoodu sidii hore ma ahan ogow xoolaha jiilaal ahaayo abaaraha jiro maanta daaq waa yaraay saas awgeed xooluhu waa xoogow hoosu dhacaa ku yimiday marka saas waa abaarahaa keenay daaq la'aantaa keentay neefku haddowna daaq helin ouna biyo helin waa xumaanayaa dhiiggiisaa isbedelaya
waqtiyada lagu jiro waqtiyadii hore waxaa yimiday abaaro iyo colaado iyo kulaylo badanaa yimiday sidaas darteed xooluhu isu imaadka meel kasta loogu yimid dartiis hoosu dhacaa yimiday saasay tahay haddana neefba neefkuu ka dhiig badan yahay ayuu uu ka bedelmayaa bilooyinka ugu dambeeyey waxaa suuqyada xoolaha ee deegaanada soomaalida laga dareemayay hoos dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha xoolaha la kala siisto xaaladan ayaa timid kadib markii ay yaraadeen roobabkii ka di'i jiray gudaha waddanka soomaaliya